bismillaahi iraxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsiyaalla jamaafayle meelobaysin rogdangah ku dhowaada warka duhurnimo idaacadda warsanna qodobada wararkeenan kuwiin dhugunsiyaalla duhurnimadan weliba ku mid aha maamulka magaalada baydhabo iyo welibayo mamnuucena jaadka inta badan luggadow suuqyada magaalada baydhabo saameyn uu soo kuwaladay ee coronaviruska ganacsatada ku nool magaalada beledweyne iyo jowhara ciidana waa ciidamada danab iyo weliba iyo howlgalyo kula wareegana deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose soomaalida inta badan ku nool qaala dalalka yurub oo saameyn kuwaladay coronaviruska agaasime kofi iyo weliba uuse sheegay in goobo qaar ee dalka soomaaliya uusan ka dhaqan galnaa awaamiirta dowladda federaalka soomaaliya dagaal culus iyo weliba usiina ku dhayay gobolka jubbada hoose wararkan guda dambeeya oo dagaal ku dhayay khasaare jeysiday magaalada jowhara ee xarunta maamulka hiirshabeelle wasiire goodah bada iyo weliba usiina walaac ku muujaya faafowka cudurka coronaviruska akhbaaraadka bannaankana weliba ku mid ah dhugunsiyadlah magaalada new york ee dalkaasay maraykanka iyo weliba la sheegaya in tiradanka badan ee saamaya coronaviruska iyo ku amuudeen gudaha dalkaasi maraykanka gaar ahaan magaalada new york
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
maalinimo jimaaco taarigdiya kee dinta tobanka bilo afaraad lamada kun iyo labaatan ku dhugunsiya laana se weli bahayeen qodobada wararkeenan kuwiin ayaa ku dhawaada warkii oo fidsan maamulka degmada baydhabo ayaa weliba iyo mamnuucana jaadka inta badan lagugadaw gudaha magaalada baydhabo taasoo inta badan la sheegay inay saameyn ku leedahay dhinagiyo markilan firis faafowka cudurka coronaviruska faahfaahinta warkaasi weliba ninhaya yuusuf sheekh aadan maamulka koonfur galbeed soomaaliya mamnuuci jaadkii hagalaaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo waana lakagadaay sababa la xiriira cudurka coronaviruskaasi oo saameyn adduunka guddiga kuwarseedo kuwa cudurka covid toban iyo sagaal iyo laamo ammaanka iyo koonfur galbeed kulunyo weeldhadeen iyo weliba liinku hadalaya sidii liinku horseeda lahay cudurka coronavirus waana liinku wacyigeliye lahay bulshada wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed iyo weliba bulshada insharahay waliyaabo liinku hadalaya shirkaasay
wacyigelinta ka hortaga cudurka coronavirus oo naskajara golo wasiira maamulka gobolada shabeellada hoose baayo bokoor maamulka degmada baydhabo taliyaasha qaybta booliiska koonfur galbeed iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee militariga soomaaliyeed waxyaabaha geelka sida guudna nastagaadii shirkan waliha guud ahaanba sidii wacyigelin guud kusuugii fadi cudurkan coronavirus oo adduunyada dhibaatada kahaaya siduuna dheegohaynoona soomaaliya wali la sheegay in hal qof ka dhamaday danlamihi sidii afareena laku heli ilaa todoba qofna la sheegahay in cudurkaas laku heli reer koonfur galbeed soomaaliya hoobeena walin furna lama jid jidka muqdisho ku kooyow iyonayta jidka mandheera dalka kenya ku kooyow siduuna dheeganayna magaalada mandheera oo ka taalla xuduuda kenya iyo soomaaliya walilah ku sheegay in lama lang oo viruskaas qabaan laha ku heli maadaama dadka reer koonfur galbeed soomaaliya intiyo badan iyo ka noolyiin wadamada etoobiya iyo naytay kenya weli la ku yaabee diyaaradoogi maadaama la hiriyin iyo habahayan oo jidka hamaraayaan waana magaalada baydhabo iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya intiyo badan gudub u koran wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya wali diyaariday jid walba oo laha ku galow magaalada baydhabo la jeeyey shaqaalo xirfad an la-iyo naytay qalabkeela ka baarafadii cudurkaas coronavirus sidoo kale ugaas xasan cabdi maxamed iyo weliba uuse sheegay intii la roojiyey jaadka oo waana deegaanada koonfur galbeed linka gada korna lankilka aragoona usuliku guba doona taasababta ko qodobada geekalhaslagaadi wali kumadahay ini guud ahaan roojiyey jaadka ama qaadka walaalangorodow oo madi horeeba oo mutaana dhibaato kahay dhaqaale burbur kahay ilka dhammaasho kahay caafimaad darro kahay inaysu guud linkureeba gobolada koonfur galbeed soomaaliya linkusulisi meelallaahi meelilaka aragoona tallaabo lakugaada waana lakaguba hay-ado amniga militariga boliiska nabadsugidda koonfur galbeed soomaaliya dhammaantiyoba shirkana dhiiba ku haayan awaamirtaasna walfari waana iyoba hadlo doonaan go-aamadaha kubaha doonoona iyo la wadaagi doonaan saxaafadda haddii ilaahay idmo dhanaga kale wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed iyo weliba usan kabaagay ganacsatada reer koonfur galbeed iyo ganacsatada soomaaliyeed intiyo intura danyarta soomaaliyeed ganacsatada reer koonfur galbeed soomaaliya iyo ganacsatada soomaaliyeed intioba weli laku codsaday in ilaahasho madanka hor ku cobsadaan iyo naytoy shabaab dhibaatooyin badan ka hayan iyo nololaanka qaaliyeyna gudoomiyaha degmada baydhabo iyo gudoomiyaalka gobolada shabeellada hoose baa io bakoolna wali amararka siyay iniyo ha ogaadaan guud ahaanba maciishada nololo ku jirta gobolada koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaalka degmooyinkana wali laka amray iniyo hoos indaa deegaan ogaadaan sarafka baastada dadka boqolka dollar waa la ka sarrafo walina hani sheegahay magaalada baydhabo boqolkii dollar bageeka la ka sarrafahay ilaa laba milyan iyo lix boqol kun konton kun oo shilin soomaaliya walayn arigana taasi ini caqabad ka ata dadka masaakiinta oo madi hore baliidinaayeen gudoomiyaha degmada iyo naykay gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaalka deegaanada dhan wali amar la kasiyay ini xaaladaas guudin aragaan mar dhowna ganacsatada koonfur galbeed soomaaliya iyo naykay guddiga kawacyigelinta cudurkan coronavirus kulama doonaan go'aamaha kubaha doonaan dhinaga kale xasan cabdi maxamed iyo weliba uso culummada reer koonfur galbeed ankabaagay intii oo sameeyaan qur-aan akris culummada reer koonfur galbeed soomaaliya meel walbo iyo ruugaan musiibaha bakoyta ilaahay hejeellan roore iniyo qur-aan akhriyaan dugsiyada qur-aanka qur-aan laka akhri kulugna laka akhri shalishalina laka akhri ilaahay noo reebo karo masaakiina ana ilaahay magantisa ka jarna ini ilaahay subxaanahu watacaala nanas dhiiba taxadira badanna la muuji wacyigelinta hay-ado shal duwan oo dowladda ee wasaaradda caafimaadka iyo naydiga guddiga ka hortagga cudurkan coronavirus iyo horgudbiyaan ibnina dareer kulankan guddiga ku horsada kuwa cudurka covid toban iyo sagaal iyo ka mamnuuceen jaadka iyo weliba yoona horeeyo an mamnuucay dowladda federaalka soomaaliya
ciidan mahadsanyaa waryaheena yuusuf sheekh aadan ciidamada sida gaarka inta u baran ee danab oo iyo weelyahan ciidamo ku tirsan daraawiishta maamulka jubbaland iyo weliba iyo horgar qorshaysan iyo kufulyana deegaano hooskayo degmada jamam ee gobolka jubbada hoose taliyaha ururka shanaad ee ciidamada kumandoska ee danab gaashaanle hasan ciraag iyo weliba usu sheegay inay howlgalkaiyo kula wareegaan deegaano koobanga welibana deegaanadaas inta badan hooskooyeen ee degmada jamame waliba saasoo kale taliyaha usu sheegay inay meelasay dagaal xoogan usa kudhihi islamarkaasna harakada al-shabaab iyo kula wareegan deegaanadii hore iyo gacantankayanga sidoo kale weliba usu sheegay taliyaha inay howlgalka sida gaarka iyo unfulyayanga ciidamada maraykanka ee africom iyo saasoo kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed welibana usu sheegay inay sii wada jirayo inta badan deegaanadaasi ay onsaareen harakada al-shabaab ugu dambeyntii taliyaha iyo weliba ciidamada komandoska danab usan sheegaya inay wadi doonaan howlgallada ku-eedinga enaasifayowka ee wadooyinka iyo saasoo kaleba deegaanadiiyo gacanta ka hayan harakada al-shabaab howlgalka ciidamada dowladda iyo handaraawiishta jubbaland iyo suubiyan deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose iyo weliba hosekeedaha hila sacdoog ilaha dhaafi ee dagaal xoogan usugdhihi deegaanka barsanguni ee gobolka jubbada hoose magaalada beledweyne iyo magaalada jowhar ee maamulka hirshabelle weliba saameyn ku heliday cudurka coronaviruska islamarkaasna ganacsatada ku nool meelasay weliba iyo cabasho ku muujeena xaaladda dhaqaale ee gudaha deegaanada maamulka hirshabelle faahfaahinta warkaasi weliba ninhaaya bashiir cabdullaahi usmaan ganacsatada magaalooyinka beledweyne iyo jowhar ayaa waxaa saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus waxayna sheegeen ganacsatada inay joojiyeen dalabaadkoodii ganacsigooda maadaama uu yaraaday dhaqdhaqaaqi ganacsiga waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne oo ka hadlay saamaynta uu ku yeeshay coronavirus waa runta saamaynay nagu yeelatay dadkii dhan iyo ganacsigii iyo wixii dhan waa kala xirmeen waxaa baciishadiiya kor u kacday dhar ha noqoto raashin ha noqdo wax alla wixii badaaco ahay oo dibadda nooga imaanayay ool waxay sameeyeen sare ukacay sameeyeen markuu dhaqdhaqaaqa labalaabmi lahay uu isbedeli lahay ganacsiga oo la macaashi lahay la kala iibi lahay ay ahayd saas darteeda muqdisho hadda badaaco kastoon ka dirsano sarukac ayaa ku jiro waxaa iska bedelay wax soo gala oo news hor leh maleh aa lagu leeyahay wixii yaroo lahaayena qof walba gadaashiisa ayuu marsaday saas darteeda coronaviruska xanuunu nagu yeeshay saameynu nagu yeeshay saamayn dhaqaale mid caafimaad mid maskaxiyeed mid nafeedu soomaalidana ku yeeshay soomaaliya ma leheen kayd raashiin ma laha raashiinkii annaga ganacsigaan nahay raashiinkii oo isbuuc ka hor kiiska sokortii maraya labaatan iyo lix dollar bar maanta wuxuu marayaa soddon iyo shan dollar saliid waxaa maraysaa soddon labaatan iyo sideed maalin lacag ay ku daraysaa ganacsigana waa kala istaagay wax dhaqdhaqaaq ah oo ganacsi ka jira malahan waxaa dhibaato weyn ku qabo dadka shacabka ah qaab wax kala iibsana waa garanlaan ah isku socodkii wuu xiran yahay ganacsiga guud ee magaalada beledweyne jahwareer aad iyo aad ayaa haddii ahaan lahayd dhinac kasta xoolihii way xiran yihiin iskuullada waa la xiray wax kasta oo ganacsi oo beledweyne maanta ka socod lahaa ama soomaaliya aan dhihi karo khaasatan ana magaalada beledweyne hadda aan aan aad ugu warbixin karaa wax dhaqdhaqaaq oo ganacsi oo ka jira hawa yaraatee malaha aad iyo aad ayay noo saamaysay xaaladaas aadkii aad u cakirin dhinac kasta waa la xiray bangiyadii waa la xiray laba qof oo iswaraysanaysa waa yar marka waxyaabahaasoo dhan waxaa ugu wacan maamul la-aanta waxaa ugu wacan ganacsi xumada waxaa ugu wacan in dadkii ay bilaa naxariis yihiin marka waxaa waxaasoo dhan dhibaato ah in maamulka gobolka ay indhaha ka fiirsanayaan oo ayaga isxaahaystaan oo aad mataqaanaa ay een, bulshadu ay fiirinayeen sixir bararka socdo xataa waxaa la dhahay waxyaabaha noocan oo markay imaadaan gaariga oo oo ka soo galo boosaaso inay cashuurta hataa ay ka dhaafaan si eh, shacabka mataqaanaa ay- ay u noqdaan dad oo oo lo- loogu naxariista ay u noqdaan dhinaca kale ganacsada magaalada jowhar ee xarunta u ah maamulka hirshabelle ayaa dhankooda waxay ka warbixiyeen dhibaatooyinka ay la kulmeen tan iyo markii xanuunka coronavirus uu ka dillaacay caalamka ee, in macnaha mataqaana adduunyadu kala xirxiran awgeed in macnaha mataqaana maciishada xoog sare kaca ku yimaado iyadoo dadka ka cararaya ee, corona viruska soo socda adeeg si fiican u adeega qof walbo iyo wax kugu goyna ma wax kugu qaadna soonkana bisha ramadaan barakaysan soo dhowdahay awgeedaa sababa in cunadii kor u kacdo saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa oo sababtoo ah dadka waxaa macnaha u badan yihiin jawab boqolkiiba toddobaatan waxaa waye dad xoog ku nool ah oo ay saameynaysaa waxaa u badan yihin weliba dadka macnaha mataqaana kiila kiila gadayska gato oo maalinta intay soo helaan dabka ku shubto siba aad u samaynaysaa waa sababta maciishada markay soo kulaato ayagii intay ku shaqay jireen ama beeraha ugu xoogsi jireen intii un baa la siinaya ee cuntadii kor bay u kacday marka masaakiinta aad ay ugu adkaanaysaa macnaha mataqaana wuxuu ku imaan jiray ee, labaatan iyo todoba dollar labaatan iyo sideed aa la kala iibsan jiray hadda laakiin wuxuu marayaa soddon iyo kow dollar soddon dollar iyo barw ku imaanaya soddon iyo kow dollar aa lasii gadaya wax ka duwana galay muddo hadda lagu joogo bilooyin wax badeeca dalka ma soo galin badeecadii tiidhina hawadaa la geliyey marka dhibaato baan inoo hayaa xagga badeecada electronic sida waxay ka imaan jireen dalka chiina haddana ma jiraanba wixii hore le hadda nagu la qaaliyaa meeshii hal door aan gelin jirnay shan door iyo toban door nagala sii wado aad aadna ugu raalahay sida kabaha dhiiqado kanta maadaama xilli roobeed lagu jiro waxaa ka maqan kabiga dhiiqada ahay oo caruurta iyo kabaha weyn iyo kareemaka boqolkiiba toban ayaa ku- ee ku darsamay kareemihii xamar lagu soo qaadi jiray haddaad wareysid qof walba wuxuu ku dhahay insha allah haduu leeraada waxaa keenaya alaabahaas ayaa naga go-ay alaabihiina waa alaab laga helayo jaynaya marka dhibaatooyinkaas ayaa kamid ah suuqa suuqii hadda boqolkiiba lixdan aad aad dhaqaalihiisa hoos u dhacay maadaama wixii badeecooyinkii muqdisho yaalina nin walba wixiisa keenoo gashtay wixii dibadda laga keenayna culeysa ku yimid sida maraakiibtoo kaleeto oo ka keenta jaynoo kaleeto leanna alkor maraakiibta marka inta ka- ka noqoda waxay qaadi jirtay alaab yar qaad waxay qaadi jirtay wixii baadaamay istaageen waxaa laba kordhay oo si aad aad u kordhay lacagii badeecooyinkii lagu soo qaadi jiray haddaad yareysatid dadka ganacsatada ee muqdisho saas ay ku sheegaan marka dhibaatada qaar ahaan hadda gaa- eh, gaa- eh, door ay ku hay waxaa ka mid ah een, xilli roobeed maadaama lagu jiro qalabkii aad u kacay
eedyada maasinya waryahana bashiir cabdulaahi cusmaan muwaadiniinta soomaaliyeed oo ku nool ah dalalka yurub ayaa weliba la kuwarmaya inay sacdoogi lahadhaafi oon amoodahan cudurka coronaviruska dalalka ingiriiska iyo finland oo ay ku mid yihiin wadamada hadda lagu helay kiisaska horle oo la xiriira cudurka coronaviruska ayaa weliba la kuwarmaya inay saameyn ku weliday soomaalida ku nool meelasaya muwaadin soomaaliyeed oo lagu magac dhawaawo cali xasan garabe iyo weliba use magaalada london ee dalkaasi ingiriiska weliba usan ku amooday cudurka coronaviruska dad badanna oo dalkaasi ku noolyan iyo hadda cubsho waa cubso badan iyo kumuujan xaalada cudurka coronaviruska muwaadiniinka soomaaliyeed ee waliba maalmo walahadhaafi la sheegay inayo la xanuunsanyanga cudurka coronaviruska islamarkaasna la jeeyaa mid kumid a isbitaalada keela magaalada london meelasay oo kudambeyntii oo ladabiiba ay amarka karanta ilaahay xaaladii oo caafimaada dhinaca kale waliba xalay magaalada waa dalkaasay finland cudurka coronaviruska u amowday oday ku mid ah odayaasha soomaaliyeed oo eeda lankasay guud ahaanba soomaaliya kaas ee lagu mag dhawan jiray wacdi ow aadana lamadii maalmood lahdhaafiya weliba sii kordhayay tirada soomaalida ee uga muudaw cudurka coronaviruska ee dalalka yurub oo welibana shalay magaalada london usu ka muudaya maxamed maki oo usaayay ganacsatada oo inta badan usa ganacsaday gudaha magaalada london abahato ilaa iyo haddii waliba dareere dadaalo keedanga sidii dhanbadbaadi ilaa iyo soomaalida inta badan saamaya cudurkan coronavirus oo ay ku mid yihiin dalalkaasi iyo yurub oo badan aadana ingiriiska iyo saasoo kale finland agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsidiha soomaaliya cornel maxamed aadan kofi iyo weliba usa ee la hadalay ama usa ku hadalay go-aanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kiirte xuduudaha dalkiyo meelaha qaar oo usa sheegay inaan ka dhaqan galna go-aanka dowladda federaalk soomaaliya weliba usa sheegay soo la hadalay laantaaf soomaaliga ee v o da iyo weliba usa ciidamada ammaanka iyo hay-adda socdaalka iyo sheegana waa iyo hirana xuduudaha dalka usoona lagu horseeday sidii langa inin faafa lahayn cudurka coronaviruska walibana usan sheegay inay meelo qaar ee dalka soomaaliya go-aanka dowladda federaalk soomaaliya usan ka dhaqan galna islamarkaasna ku dareerta arrimihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya iyo roojide agaasime koofiya weliba hadalshiisa intaase ka dare inay socdaalka dalalka kale oo inta badan caalamka iyanka koor la roojiyey balse dowladda federaalk soomaaliya wiile iyo ankulashaqayna dowlad goboleeda dalka in la roojiyey jaadka oo la sheegay in magaalooyinka muqdisho iyo saasoo kale magaalooyinka qaar ee dalka lagu gadaayo jaadkaasiya ugu dambeyntii agaasimaha ayaa weliba uuse sheegay in ilaamaha amniga iyo saasoo kale dowladda federaalk soomaaliya iyo diiradda saara doonta sida ilan roojil ayaa waxyaabaha inta badan laqoobsi qabay inuu safaafiyo cudurka coronavirus warar dheeraada ayaa weliba kubahayayaa weerar bambuaynong oo linjayside alay ah magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hiirshabeelle welibana weerarkaasi lid sheegay inuusa kudhihi hoteeladan kuweyn ee magaalada jowhara weerarkii weliba usa dhee xalay fiidkii hore welibana la qaadayo hoteel lakuma dhow istafa oo kumid ah hoteeladan kugu weyn ee magaalada jowhar kaasi ayo inaskooyeen dad inaskajaran mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabeelle dadrooga magaalada jowhar iyo weliba warbaahintiion sheegana inay weerarkaasi usa markii hore ku bilowday bamboing welibana ka dhaawacmay guddoomiye ku-geenka arrimaha maaliyadda ee maamulka degmada jowhar ismaaciil warsame faarax habahaata oo weliba la sheegaa inaysan jirna khasaare kale uusa dhalay weerarkaasiya waa qarxii lamaad oo muddo bil gudaashe uuse ku dhihi magaalada jowhar ee xarunta maamulka hiirshabeelle welibana afartii waa afartii bilowga qarax miino uuse ku dhihaya meeldadkan isku kooyan oo kataala agagarka busteejyada inta badan lankuroowa magaalada muqdisho welibana meelisay kuwa muday hal qof ah meelad waa meelo shan qof kalena iyo kudhaawacmen oo usa kutirsanay ama usa kajare xildhibaan kutirsanay baarlamaanka maamulka hiirshabeelle wararkan guda dambeeya oo hanuudiray magaalada jowhar iyo weliba iyo sheegahayana inay ciidamada booliska ee maamulka hiirshabeelle iyo wadan howlgala waa howlgalla kubada goobaya cidda rasmi ah ku dambayta weerarkii shalay ku dhihi magaalada jowhara wasiirka wasaaradda walbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi gooda bare yaa weliba uuse sheegay haddii cudurkuun dalalka uuse kasii faafo use awooda xaaladda iyo sii yaraado doonto welibana use walaac use ku muujayo xaaladda dalka soomaaliya wasiirkiiya weliba xusa inuusa walaac badan iyo ku muujaheen tirada dadkan amuday coronaviruska ee badan soomaalida welibana uuse sheegay inay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo rogan dad badan oo lanka shakiisanya inay qaban cudurkan coronaviruska wasiir good habare wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo waliba usu sheegay inay dhaqdhaqaaga dhinag iyo warkilan feri walbarashadu saameyn ku weliday cudurka coronaviruska welibana usu sheegay inay dowladda federaalk soomaaliya lanku baahanya inay tallaabo horleeyo qaada sidii lan xakameylay faafawka cudurka coronaviruska wasiir good habare ayaa waliba usu sheegay inay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalk soomaaliya iyo wadan dadaalo keedan siday fariimo gagaaban landeersi lahay dadka welibana uuse sheegay ina dhakhaatiir gaare lantowbaraay oo keedan siday oon waayo gelin lahayeen dadka soomaaliyada wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ee fariindiri macalimiinta walkadhikaa iskuulaadka yuusoona sheegay inay iskuulaadka la furi doono balse hadda laka jara xaalad adaga waana uusan kabaaqay ardayda soomaaliyeed iyo saasoo kale macalimiintaba iniyo ka dadaalan siday cudurku lanku badbaadin lahayo ummadda soomaaliyeeda dhugunsyaal meeli warkaasi sinkuha idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo gobolka new york yaa weliba uusa naqday gobolkan ka badan tirada dadkan amoodayo cudurka coronaviruska markilan fiiri guud ahaanba dalkaasi maraykanka welibana laha ku haramaa inay maalmoogin ka dambaytiyo sacdoog ilahadhaafiba gobolkaasi uusa inta badan ku amuudeen dad badan oo hadda la xanuunsanaayo cudurka coronaviruska tirada unka badan ee magaalada new york oo weliba useyana dadka hanayo deereena waa tumi afar kun todoba boqol iyo shan qofa welibana la sheegay inay yeeto tirada too weli sii dareerta laamaha caafimaadka iyo weliba iyo sheegana inay weli iyo kontaroolahayan dadka inta badan haridida waa cudurka coronaviruska dalkaasi sbain iyo weliba huseen la sheegay inuu isayo dalka hadda inta badan saameynta kuwaladay markilan feri cudurkan coronaviruska waa bahata maraykanka iyo hadda maalmoogin ka dambeeya usanagada dalka inta badan saameynta kuwaladay cudurka coronavirus shiinaha oo yahay ti goobta inta badan kubilowday cudurkan iyo weliba hadda laha ku haramaayo inuu isayo meel inta badan la fasaxay shaqooyinka iyo saasoo kale nisdareerowka bulshada welibana laha ku haramaayo inay shiinaha usa cudurkaasi kabaabay waanusa saameyn kuwaladay markii hora magaalada new york iyo waliba haddii laha ku haramaa inay soomaalida ku noolisa waa iyo inta badan saameyn kuwaladay xaaladda markilan feri coronavirus walow ah guddoomiyaha gobolkaasi usi wada dadaalo keedan sidayna lakaalada lahaye laamaha caafimaadka tirooyinka inta badan dadka ku amuuday coronaviruska dalkaasi maraykanka maalinba maalintii gudambayti waliba laha sheegahee tiro dhowre iyadoona saraakiisha caafimaadka dalkaasi maraykanka iyo sheegan inay iyo wadana sida diiwaangelin sax ayaan kusoo bilaayan tiradan ah mowdic cudurka coronaviruska hadda waliba la sheegaya inay hal dhibi lix milyan oo qof amoodaan cudurka coronaviruska walibana taasay sababtay inay guud ahaanba maraykankuusa walaac hoogan usa ku muujiyay xaaladda cudurka coronaviruska dhugunsiyaala guud ahaan baa warkii duhurnima isin kula dareerteen warbaahinta warsana surukuwanin ku dhanyo warkuwali baasaari maxamuud ali cabdulaahi gaabshaah ano cabdirashiid axmed ibraahim rashkaya waasini dirisaya dhanka farsamada waliba imaamdaasay maryan macalin ali intii warkun warlamada reedun kulmaan akhyaray amaanaala